sidaad warka ku maqlayseen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa maanta la kulmay diblomaasiyiinta beesha caalamka ee magaalada muqdisho xafiiska ra-isul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay inay ka wada hadleen dardargelinta doorashooyinka ra-isul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay inay ka go-an tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeeyo doorashada sida lagu sheegay barta twitterka ee ra-iisul wasaaraha ra-isul wasaare roble ayaa sheegay in turxaanbixinta doorashada lagala tashanayo dhinacyada ay khusayso sida midooda musharaxiinta bulshada rayidka haweenka iyo daneeyaasha kale warbixintan waxaa magaalada muqdisho inoo soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle
shirka oo gale maalintii labaad ayaa looga hadlayaa khaalada cakerena xilligan ku geedaaman doorashada soomaaliya wuxuuna shirka maanta uu ku bilowday kulamo wada tashi oo madashu ay la yeesheen wakiilada beesha caalamka ee badankood degan harada khalaneed ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa u sheegay wakiilada beesha caalamka ee shirka maanta ka qayb galay inay ka go-an tahay qabsoomidda doorasho hufan loo dhan yahay hanaanka doorashada lagula kala wareego si dimuquraadi ah shirkan u socda madasha ayaa ah mid si weyn indhaha ugu hayaan bulshada soomaalida iyo dadka daneeya siyaasadda soomaaliya waxaana gundhiga shirkuu yahay xaluhelidda mushkiladda xilligan ku dahaaran doorashada jaangoynta wakhti go-aan ay ku dhacda doorashada soomaaliya iyo casharadii laga barta doorashada dhacda sidii xal loogu heli lahaa gaar ahaana boobkii xooganaa ee lagu eedeeyay doorashada hadda qabsoontay qaybo kamida golaha shacabka maamulada qaarkood hafayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimo ayaa v o eda kaga warramay waxyaabaha maanta looga hadlay shirka aada baa u mahadsan tahay maanta golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed oo uu shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha waxa ay kulan la qaateen wakiilada beesha caalamka oo ay ka dhageysteen walaacooda la xiriira doorashada daahday iyo sidoo kale sida ay u doonayaan in dalkan doorasho ay uga dhacdo runtii ra-iisul wasaaraha hadal ayuu ka jeediyey wuxuuna uga mahad celiyey taageerada beesha caalamka waxaana uu sheegay inay ka go-an tahay golaha wadatashiga qaran in doorashadan la derdergeliyo horeyna loo sii wado sidoo kale shirku wuu sii socdaa madaxduna way shirayaan waxaa kaloo maanta qorshaysan in lala kulmo xubno ka tirsan musharaxiinta midooda soomaaliyeed oo halkan madaxda la shiri doona iyaguna ka hadli doona sida ay u arkaan doorashooyinkii bilowday iyo sida doorashada lagu dhammayn karo sida dhaqsiya waxaa sidoo kale lala kulmi doonaa xubnaha beesha caalamka marka shirarku way socdaan si wanaagsan iyo jawi wanaagsan ayayna ilaa hadda ku socdaan dadka degan muqdisho qaarkood ayaa iyana ka aragti dhiibtay shirka ka socda ee fasyooni
waxaan u arkaa shirkaas inaan waxba aan ka soo kordhayn maxaa yeelay shirar badanaa la iskugu yimiday waxaa la gaaray go-aamo oo doorashada loo gudbayo kuwaasna ma horgelin kana waxba ma ugu duunaanayo kaas sababta waxay tahay dadka meesha isku imaanaa aan ahayn dad isku ra'yiha aana isku tanaasulayn oo qof kasta wuxuu fiirsanaa dhantiisa gaarka ah saas waa marka sida aan aniga aan filayo inuu kuwii hore waxba aan daamaynayn
bismillaah waa mahadsantihiin bahda v o a shirka hadda socdo kuwii horey loo qaban jiray waxba kama duubna sababtan waxa weeye shirar badanaa hore loo qabtay oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee dalka runtiin waxaad dareemaysaa shirarkaas hore loo qabanayana kan inuu daba socdo annaga marka sababta aan u dhahayno wax sidaas hadda kama soo baxayo waxay tahay runtii meesha waxaa ka jira khilaaf xoogan oo u dhexeeya ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii dalka ishaystaan taasna waxaa dhici karta marka inay imaado faragelin dhinaca federaalka ka imaanayso ama maxaa la yidhahdaa awoodo kaleeta oo yacni beesha caalamka oo kaleeta marka laga hadlaayo sababtuna waxa weeye madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu oo isku muwaafaq ahayn maxaa la yidhaahdaa dabcan taasaan u anaanayna annaga maxaa la yidhaahdaa ka dhalinyar ahaan ee magaalada muqdisho ku nool madasha wadatashiga qaran oo hogaaminaya ra-iisul wasaare roble ayaa hadda ka arrinsanaya jihaynta doorashada soomaaliya inta ka hartay cabdulqaadir okey v o a muqdisho